asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta wendeenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii eebba in mahayo inta badan aynu halkan ku wadaagno innaga oo kolba wixii macquula ee sida la qabta leh ama afka hooyo xidhiidh la leh ama nolosha iyo qaababkeeda kala duwan xidhiidh la leh ku soo qaadana waana xubinta murtida maanta ee aan jecel lahay hadday mahmaah noqoto iyo hadday sheeko noqoto iyo hadday wax isweydiin noqoto iyo hadday tilmaan noqoto hadday toosin noqoto hadday taagayn noqoto iyo hadday tababar noqoto iyo hadday wax turjumad u baahato intaba inaannu ku qiimayno innaga oo halkaa ka qiyaas qaadanayna dadkeennii hore ee soomaaliyeed ama caqliga fiicnaa iyo wixii ay dheheen innaga oo ku qiimaynayna af soomaaliga iyo xidhiidhka uu la leeyahay habka maamulka iyo talooyinka fiican innaga oo halkaa ka raacayna waanooyinka farada badan ee ay dhaheen waalidiintii isir ahaan iyo asal ahaan aynu ka soo jeednay taasoo ah mid aad mooddo dadkeennu maanta inuu ka dhegala yahay ama uusan wax fara badanba ka ogeyn wixii uu abkooda iyo isirkoodu ahaa taasoo meelo kale inaga tusaysa in af soomaaliga ay ku duugan tahay xigmad aad iyo aad u fara badan iyo maahmaahyo kala duwan sheekooyin cajiiba iyo kuwa aad la yaabto taasoo ah mid haddii dadku ay fahmaan oo afkeenna hooya digniinaha ku jirayo tusaalayaasha uu bixiyaay ay noqdaan kuwa inoo muuqan kara ama aynu fahmayno ama garashadeenna deeqahaya noqon lahaa kuwa dadka soomaaliyeed ugu yaraan ay wax fara badan ka dheefaan ama wax badanna ay ka badbaadaan xubinteennan maantana idamka e b waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi laba labo lagama waayo labada aan labada laga waayini waxaa weeye haddii eebba idmayo waxaa la yidhi gaabni cayil kama dhammaado xubintu waxay ina leedahay ama mahmahdan labaalayda waxay ina leedahay waa mid ka mid a mahmahyaha labaalayda waxay ina leedahay labo labo kama dhammaato ama labo laba lagama waayo haddii aan raacno oo aan dhahno laba laba kama dhammaato sidan ayay ina leedahay waxaa la yidhi labo labo kama dhammaato labada aan laba ka dhammaanin maxay tahay gaabni cayil kama dhammaado waa gaabni iyo cayil ma kala dhammaadaan ama gaabni cayil kama dhammaado haye gaabni cayil kama dhammaado haye dheerarna caato kama dhammaato ama si kale haddii aan u dhahno waxaa weeye gaabni cayil kama dhammaado dheerarna dhuubni kama dhammaato saasay ina leedahay waxaa la yidhi labo labo kama dhammaato gaabni cayil kama dhammaado dheerarna dhuubni kama dhammaato haddaan dhinac kale ka eegno badanaaba waxaad arkaysaa dadka dheerdheer haddii xitaa meel kale oo dadka aad u dheerdheer ah haddii xitaa badidoodu ay un meel kaleo ay ka caatoobaan ay waayeen inay dhudhummada hoose ka caatoobaan ama ay anqawyada iyo suxullada aad caatannimadooda ka dareento walow dheerarkoodu haddii qofku uu cayilo uusan dheerarkiisa badani muuqan karinba inta badan oo ruuxu hadduu cayilo xitaa hadduu dheeraan jiro oo cayilo aad moodi yara inuu gaabtay qofkii oo luxdanida iyo jidhkiisii ayaa isku noqonhaya waxaa kaleento dee qof dheer haddii uu yara cayilo oo calool weyn yeesho iyadoo lafteedaa aha ah haddii eebayd mahay kuwan gaagaaban laakiin haddii abaara dhacaan xitaa geela iyo ariga iyo saan arki jiray iyo riyaha iyo neefka gaaban weligii shaxmiga waa u badnaa dadka laftiisa sidaasoo kale markii la dhaho waxaan maqli jiray iyadoo laysu tilmaamayo qof oo la leeyahay nin dheer oo dabaylaka dusleh dabaylka duskaa marka la leeyahay waxaa weeye waa inuu caato yahaa loo qarin hayaa haddii ilaahay kuu idmahayo marka qof gaaban laga hadlahayo ama neef gaaban laga hadlaayana waxaa la dhihi jiray nin gaaban oo dhardhaar ah ama juguf ah ama gabadh gaaban oo juguf ah ama haddii ilaah kuusama ogolyahay ama neef gaaban oo maaragtay oo dhuc ah iyo waxyaalo noocaasa waa markii xagga tilmaamaha iyo waxyaalihii laga bixin jiray aan gadaal u eegno marka waxaa la yidhi laba labo kama dhammaato gaabni cayil kama dhammaado dheerarna dhuubni kama dhammaato mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi kayaabaa kama nabadgalo kayaabaa kama nabadgalo